faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada oo gaaray magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland ciidamada kumaandooska soomaaliya howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka ka sameeyey deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada ammaanka soomaaliya oo sheegay in gacanta ay ku dhageen madaxii canshuuraadka al-shabaab ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maamulka galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya ku idayay muddo kororsi kadib ansixinta sharciga doorashooyinka ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka oo ka hadla sharciga doorashooyinka ay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xaalad biyola-aaneed oo ka taagan deegaanka ceelsoor ee gobolkani galguduud maamulka jubbaland oo shicdarre ku tilmaamay xeerka doorashooyinka qaranka digninna u diray dowladda federaalk ee soomaaliya maleeshiyaad hubaysan oo weer ku qaaday dad shacab ah ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyo cusub oo loo soo magacaabay taliska howlgalka maraykanka ee africom maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo lagu wareejiyey qalab lagu talagalay dhismaha waddada xiriirsa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha maamul cusub oo loo magacaabay deegaanka godoon ee gobolka galguduud kadib wareegto ka soo baxday xaafiiska gudoomiyaha gobolka galguduud intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ron warka habeenee raadiyaha cadaado goorow diyaar garooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa habeenimo jimcaha sabdi ay soo gelayso taaradan ay ku astaysan tahay saddexda bisha shanaad ee meyd sanadka warkaas oo faahfaahsan caway waxaa la diyaaraa cumar axmed ibraahim saxiifa cumar mahadsanid xasan bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa maantii waxay gaareen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa galinkii dambe maantay magaalada garowe caasimada puntland kusoo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayay ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre sarwanda wafdiga xasan cali kheyre ayaa waxaa qayb ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo axmed karaaj xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini oo soo dhowey wafdiga ra-isul wasaaraha iyo madaxweynayaasha xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada ayaa ka hadlay muhiimadda shirka wadatashiga ah ee la filayo inuu ka dhaco magaalada garowe caasimada dowladda puntland
bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhoweyno garoonka jenaraal maxamed abshir ee magaalada garoowe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyada oo maalinta berri ah haddii ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii la haydmo shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhoweyn iyo bogaadin ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaana rajaynaynaa muddada halka la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo ummadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan waa mahadsantii dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa garoonka diyaaradaha garowe ee jenaraal maxamed abshir ku soo dhoweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminayey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo loo yaqaan axmed madoobe sidoo kale garowe ayaa waxaa gaaray madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo wafdi uu hogaaminayey waxaana asna dhankiisa magaalada garowe caasimada puntland gaaray wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren garoonka diyaaradaha garowe waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno ka tirsan maamulka puntland wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ee maanta gaaray magaalada garowe caasimada puntland ayaa qayb ka ah madaxda ka socota dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah oo maalinka beriha shir wada tasha uga furmayo magaalada garowe caasimada puntland madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleeda ee ku sugan magaalada garowe caasimada puntland ayaa waxaan qayb ka ahayn madaxweynaha galmudug axmed ducalle geelle xaaf oo asagoo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaasna la filaya in safar dhulka uu ku tago magaalada garowe caasimada puntland halkaas uga qaybgelayo shirka wadatashiga ah oo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo dowladda federaalka ee soomaaliya maamulka jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay xeerka doorashooyinka qaranka isagoona dignina u diray dowladda federaalka soomaaliya cawiil ciise indhacadde ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo la hadlayay raadiyo cadaado ayaa faahfaahin ka bixiyey aragtida jubbaland ee ku qotonta sharciga doorashooyinka ee ay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kaas oo muran badan durbaba dalka ka abuuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay xeerkan qaabka loo maray iyo meelmarintiisa waxa uuna sheegay in dowladdu marka ay ku guuldaraysatay wax ka qabashada arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimaha gudaha ee dhinaca dib u heshiisiinta ay xilligaani bilowday qorshayaal kale oo ay doonayso in ay bulshada ku marin habaabiso waxa uu sheegay in xeerka doorashooyinka ee dowladdu ay meel marisay uunan wakhtigiisi joogin islamarkaana ay sugayeen in dowladdu ay soo dhammaystirto dastuurka kaas oo go'aamin lahaa habraaca doorashooyinka iyo qaabka loo marayo doorasho qof iyo coda oo dalka ka qabsoonta marka la gaaro laba kun labaatan iyo kow annagu sharcigaas wataskiisa ma lihin mara ka warqabno sharciga doorashooyinkana hadee waan garan kartaan oo dowladda federaalka oo hadda jirta markii la dooranayay wuxuu ahaa laba kun iyo labaatanka qof iyo cod ee dalka gaarsiiyaan buu ahaa qof iyo codna hadee doorashada hadda ma muuqato oo inay dadka ay dhici doonto uma malaynayo wax kale oo ka bedelanoo saana wax loo samaynayaa la yirina hadda weli lama soo bandhigin wax badan kalama socono arrintaas dastuurki waa qabyo ah maadaama dastuurku uu qabyo yahay hadda doorashada siday noqonayso ma cadda weli annaga bacdamaha dastuurka qabyo yahayna oo wax laga qabanayna muhiimna nooma aha waxaan dhamaystirneen in hadda wakti la geliyo muhiim nooma aha dowlada jubbaland ahaan waxaan qabnaa haddii muqdisho wax laga qabanayo amniga aanta iyo dhibaatada dadka soomaaliyed ee muqdisho joogta ku dhacayo maalwalba ku baaba'ayaan in wax laga qabto taas umaan jeedinaynaa ka soomaali ahaan ama ka jubbaland ahaan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in sheegashada dowladda federaalka ee ah inay meel marisay sharcigii doorashooyinka inuu yahay mid ay wataan shakhsiyaad gooni ah islamarkaana la doonayo in haayado iyo inji-ooyo gaar ah lacago looga qaato waxau intaa hadalkiisa sii raaciyey sidoo kale in arrintaas ay tahay mid ceeb ku ah dowladda federaalka oo ku guuldaraysatay sugidda ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho in maanta laga hadlo golo wasiiraa doorasho ansiciye in la yidhaahdo waxaa ka muhiimsanaan lahayd in la yidhahdo dastuurkii waa la dhammaystiray doorashada qofkii cod waa u dhici weydo sidaana loo bedelo sidaanay noqonaysaa ama odayaashii hore baarlamaanka soo xoray ha noqdeena ama qaabka ugu dambeeya oo wanaagsanaayo oo dowlad goboleedyada laga soo dhisay baarlamaanka ha noqoto habraaca kale in la sheego unbay ahayd oo midaasaa xiise lahaan lahayd laakiin ayadoo tii horena aan la qabanin wax kaleoo badiilahna aan la samaynin wax hadda la sheeg sheegay waxyaabaha la sheegahayo unbay ka mid tahay oo dastuurkii asaan la yeelay iyo karaasaan la yeelo oo nadeecadaha iyo injooyada iyo haydaha iyo shaksiyaadka lacagaha inay un helhelaan rabadanta gaarka u ah ay ku mashquulsan yihiin unbay noqonaysaa wax kale oo weyn uma aragna anagu
saddexda dowlad goboleed ee kale ah puntland galmudug iyo jubbaland ayaa kasoo horjeestay xeerka doorashooyinka ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay meel mariyaan waxayna ku tilmaameen in aanu la tashi iyo qey- ka qaybgelinba laga siinin dowlad goboleedyada oo awood u leh inay qayb weyn ay ka qaataan xeerarka doorashada iyo dejintooda cawiil ciiseen dhacde raadiyo cadaado muqdisho ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen madaxii canshuuraha al-shabaab ee degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose mar kale xasan axmed maxamed hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay sargaal muhiim ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay madaxii qaadista lacagaha degmada janaale iyo degnada ku dhowdhow waxaana sargaalkaasi la qabtay kadib markii howlgal ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sargaalka la qabtay ayaa al-shabaab u qaadayay canshuuraha deegaanka ayadoona la qabtay xilli arrimahaasu ka howlanaa waxaana hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay sheegtay in hadda baaritaan uu ku socdo sargaalkaasi warka qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ina gacanta ay kusoo dhigeen dhagaarqabo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah ciidanka ammaanka wuxuu sii wadi doonaa howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha al-shabaab ayaa lagu yeeyay qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ma aysan shaacin magaca sargaalka la qabtay waxaana sidan oo kale marar badan aysan shaacin magaca ama macluumaad kale oo la xidhiira saraakiisha ay qabtaan ciidamada ammaanka hay-adda nabadsuuddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa toddobadii lasoo dhaafay howlgalle waxay ka fulinayeen deegaanadii degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir waxaana hore loo soo bandhigay hub badan oo baaritaan lagu qabtay dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay inay weerar culus ay la eegteen ciidamada dowladda soomaaliya ee maalmahan howlgalka ka waday qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose
maamulka galmudug ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey muddo kororsi kadib sharcigii doorashooyinka qaranka ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya mar kale xasan axmed maxamed maamulka galmudug ayaa ka hadla sharciga doorashooyinka ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka ee galmudug abshir cabdishiq oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa ka hadlay sharciga doorashooyinka ee shalay ay meel mariyeen xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku degdegtay ansixinta sharcigaasi islamarkaana maamulada aan laga taligelin waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha federaalka qaybta ka ahayd dowlad goboleedyada ay kasoo horjeedaan ansixinta sharcigaasi waa mahadsantahay horta marka hore waxaan soo maaragtay ii sheegaan soo dhaweynayaa raado cadaado iyo dhammaan eh, maamulka iyo shaqaalaha intaa kadib si aan la soconaba shala golaha wasiirada xukuumadda federaalka waxay ansixiyeen eh, sharciga doorashooyinka Eh, dabcan sharcigaasi eh, wuxuu ahaa eh, sharci runtii eh, si ku meel gaar ah halkan ugu jira Eh, wuxuuna ahaa qodob runtii xasaasi ah oo dib loogu dhigay inay go-aan ka gaaraan madaxda eh, eh, heer state iyo heer federaal Eh, waxayna ahayd in shirka garowa ka socdo kale looga hadlo ama shirar kale oo xiga marka waxaan dhihi karnaa waxa soo hor dhaceen eh, meeshii la rabay in looga hadlo ama shirarkii la rabay in looga hadlo ay soo hor dhaceen marka eh, annaga ka galmudug ahaan Eh, dee waxaa la dhihi karaa maadaama uusan soo marin eh, meelihii loogu talagalay eh, dabcan eh, lana jahwareeriyey oo waddadii oo laga leexiyey waxaan isleenahay wuxuu noqon doonaa mid aan runtii loo dhammayn oo dowlad goboleedaduna hadda sidaad aragtay waxay soo saareen wadanisteediyo waxaan isleenahay in arrintaa lagu degdegay abshir cabdishiq oo wasiirka wasaaradda dastuurka ee galmudug waxa uu sheegay in qodobada laisku haya la horgey doono shirka dhowaan ka furmi doona magaalada garowe caasimada puntland halkaasoo iskugu imaan doonaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah si meesha looga saaro madmadag u dhexeeya wuxuu sidoo kale u sheegay in xilligan dowladda federaalka soomaaliya u xusul duubayso muddo korasi wuxuuna sheegay in taasi aysan macquul ahayn islamarkaasna xubnaha federaalka qaybta ka ah aysan ka yeeli doonin in dowladda federaalka soomaaliya xilligan ay samayso muddo korasi marka maadaama guddigiisa oo sameeyey eh, dastuurkan eh, wax ka soo bedelay aan maaragtay loo dhammayn ama aan filin way yaraan doontaa kalsoonida lagu qabo iyadoo saa jirto haddana waxaa jiray qodobo si gaara loo calaamadeeyey oo loo arkay in ay yihiin qodobo masiiri ah oo madaxdu ay ka gaarto marka eh, qodobadaas waajibaadkeena ay ahayd inaan markay madaxda isku isku timaado inaan hor dhigno oon u gudbino si official oon adno eh, madaxda sharaafta leh waxaa laydinka codsanaya inaad qodobadan eh, one two three aad ka soo saartaan eh, eh, eh, maaragtay heshiis aad ka soo saartaan si aan u dhalan gelin maadaama aan anagu nahay wasaaradihii waa tahay shaqada lahaa marka dee barnaamijkii waxaad moodaa in laga hor dhacay ee, meeshii laga rabo alifxumada in la- wax laga bilaaban alboora laga bilaabayo marka Eh, dabcan horta sharcigan markii baarlamaanka uu maro ayuu noqonayaa sharci rasmi ah oo runtii wax lagu qabsan karo Eh, runtiina waxyaalaha loo dadejinayo sharcigan eh, waxaa laga yaabaa inay maaragtay qodobo badan inay ka hoos jiraan oo runtii hadda arrintaas ka dhawaajisoo kale eh, laga yaabo inay Eh, marka dalkuna waxaan isleeyahay eh, maadaama dalku federaal yahay oo maaragtay ay jiraan eh, ayadoo eh, aan haysano dastuurku meel gaar ah haddana dalku wuxuu ku socdaa waxaa la yidhaha wadatashisha dastuurkuba qabo marka wadatashigii waxaad moodaa hadda in laga leexday oo dabcan laga yaabo inay mararka qaar dara gaara soo galaan waxaan u aragnaa dee in arrintaas iyadoo banaanka iska imaan doonta kama hordhacayno laakiin eh, waa jiraan tuunkaas waa la qabaa golaha wasiirda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shalay waxay ansixiyay sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaana sharcigaas dhammaan ka soo horjeestay xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa ka hadlay sharciga doorashooyinka ee shalay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil xaliime yari ayaa ka hadashay sharciga doorashooyinka oo maalintii khamiista ahayd ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxayna sheegtay in doorashada soomaaliya ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay loona qorsheeyey waxa ayna ugu baaqday dowlad goboleedyada in aysan muujin walwala ku aadan in madaxda hadda joogta ay samaysanayaan wakhti kororsi siyaasiyiinta ayaa waxa ay sheegtay inay yihiin kuwa cabsi weyn ku jirto waxa ayna sheegtay in sharcigana uu noqon doono mid meel mara isaga oo dhowaana la horgeyn doono xildhibaanada golaha shacabka laakiin siyaasiyiinta sidaan ka arka cabsi weyn aa ku jirta oo doorashada laga cabsanayo ku cusub inay ka cabsadaan ama aquula cuntada xataa waxa aadan aqoonin xoogaa waxaa leedahay ma cuni karaa waxaan shakiya aa- aa kaa galaayo Een, doorasho laba kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo labaatanka julaay ana kanada dhaariyo Een, wax yar kadib maalin kadib dowladdii markaas jirtay prime ministerka wuxuu yiri doorasho lama qaban karo isagoo wax sax ah kusoo sababeynaya ma ahan inuu doorasho diidaayo laakiin wuxuu ku sababeynaya wuxuu yiri habk- hababkii aan ku geli lahayn doorasho awooddii aan doorasho ku geli lahayn ma jirto waxba nooma diyaarsan Een, guddigii oo xataa furaha ahaa shalayaa la sameeyey Een, wuxuu ahaa sharcigii doorashada ma hayno kii xisbiyada xataa markaas lama haynin wax sharciya lama haynin sidaa darteed maadaama aanan doorasho geli karin hab kaleetaan samaynaynaa aan doorashada aan u gelaynaa waa tii ay madaxda qaranka inta isu timid een, habka loo la keenay inkastoo een, sharciga uu ahaa oo nidaamku ahaa haddii doorasho la bedelayo iyo habkii lagu aadayo baarlamaanka inuu keenay inuu ahaa sababtoo ah baarlamaanka waa dadkii la doortay siyaasiyiin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka ayaa si wada jir ah waxay uga soo horjeesteen sharciga doorashooyinka oo ay maalinkii shalay ahayd oo khamiisa ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo la doonayo hadda in la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka ciidamada kumaandoosta soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka waxay ka sameeyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay ciidanka kumaandooska soomaaliya ee danab ayaa xaqiijiyay ammaanka deegaanka bariiri oo ka tirsan degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal qorshaysan oo ciidanka deegaankaasi ay ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ayaa saldhig muhiim u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab halkaasoo ay kasoo abaabuli jireen weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan magaalada caasimada ee muqdisho howlgalkan al-shabaab lagaga safeynaya deegaanka bariire ayaa qayb ka ah tubta ammaanka iyo cadaaladda waxaana hogaaminaya taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab gaashaanla dhexe cabdiraxmaan sheekh cumar ciidanka danab ayaa burburiyay goobo al-shabaab lacagta ay ku qaadi jireen arrintaasoo ay dadka shacabka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ay aada u soo dhoweeyeen dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka waxay ka sameeyeen wadada xiriirsa muqdisho iyo jowhar waxaana deegaanada ay ka sameeyeen ka mid ah qalimow iyo ceelgaalow oo dhammaantood ka watirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgallada ayaa qayb ka ah xaqiijinta halbeegyada tubta ammaanka iyo cadaaladda iyo qorshaha baacsiga al-shabaab ayaa si nabad ah uga dhacay waxaana deegaanadaasi ku xeeran wadada dheer ee muqdisho iyo jowhar ka cararay dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa ciidanka howlgalka fuliyey ayaa qayb ka ah ciidanka loo qorsheeyey in shacabka ku dhaqan gobolada shabeellooyinka ay ka dulqaadaan al-shabaab waxayna saldhigyo waaweyn ka samaysteen deegaanada qalimow iyo ceelgaalow si looga hortago weerarada al-shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid a gobolada shabeellooyinka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa u taagan badbaadada dhiigga iyo hantida shacabka soomaaliyeed ayaa sii wadaya baacsiga al-shabaab ilaa laga saaro deegaanada ay ka maamulaan gobolada dalka soomaaliyeed xaalad biyola-aaneed oo aad u lidata ayaa ka taagan deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay dadka ku nool deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud oo hoostaga magaalada cadaadee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxay ka cabanayaan xaalado nolol xumo oo xilligaani la soo darsay kadib markii uu ka daahay roobka guga waxa ay sheegeen qaarkood oo la soo xiriiray warbaahinta raadiw cadaado in dhibaatada ugu badan ee xilligan ka taagan deegaankaasi ay tahay biyola-aan cabdulqaadir cali diiriyo oo ka mid a dadka deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud oo la soo xiriiray warbaahinta raadiw cadaado waxa uu sheegay in dadka ku nool halkaasi hadda ay haysato biyola-aan aada u baahsan waxa uu xusay in biyaha qiimahooda ay aada sare ugu kaceen isagoona tilmaamay in fuustada biyaha qiimo ahaan ay gaartay ilaa iyo laba doolar oo baraagadaha qaarkood uu sheegay in lagu kala iibinayo halka meelaha qaarna hal doolar iyo bara ay ku yimaadaan wallaahi walaalow xaalad xaalad kulul oo bini aadamku maaragtay ay dhihi karaan xaalad tii ugu dambeeyey oo plaint iyo maaragtay kurbo maaragtay sasaan abaareedaha ka taagan deegaanka waan gartay
adigu markaan awal roobka guga maaragtay sidoo abaar sidii ku dii jiri muddo ka daba maro waxaa lais yidhi maaragtay hordhacyo hore lama helino ama maaragtay toddob ama saas oo kale adiga xilli ceelka geeye ay iyadoo la taagan yahay oo awal ummadda aad jilecday maaragtay magaaladana meesha awaleysan ceel biyood lahayn iyo maaragtay mid gacmeedna magaaladaasaba cadaadooda abuulisa toban kilomitr iyo toddobiyo toban waxtaas u jirtaa marka biyo ayaa laga keeni jiray oo maaragtay beeyada qofkii shilin haystaa iyo kii ama ahaanayaa jidaala la qaayibsanaa wixii ka horeeya shan iyo toban cisho ka hor waan gartay marka bal haddii dhegeystayaasha aad u sharaaxdo fuustada biyaha oo kale intay ku tagtaa ceelsoor inteese la iibiyaa waxaa maqaala igu ah in in laba doolar badaagaha qaar wax lagu dhuuyo oo laga iibsho shaahidkuna waxaan idiyo maaragtay aana ku dambaaben hal doolar iyo bar ayadoo lakala siistay maaragtay la kordhoogan yahay dhanka kale cabdulqaadir cali diiriya waxa uu codsi u diray maamulka degmada cadaado kan galmudug iyo hay-adaha gargaarka isagoona ugu baaqay in dadka ku dhibaataysana deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud ay la soo gaaraan gargaar deg deg ah kaasi oo ah in biyadhaamis ay u sameeyaan waxaan u dirayaa meeshaas in dad muslimiin ah oo tiro badan oo maaragtay nafta dad iyo nafta dunyadahaba kala xugun badnaayeene oon u sinan oo xaaladeedu ay khatar ku sugan tahay markaan inay joogaan dadka walaalaha ay marka nooc walbaaba ay uga qayb qaadan karaan oo ay kullii markaan culayska ugu badan u yahay oonkaas haddaan ilaahay samada ka soo waraabin markaa markeeda markaa iyo markeeda haddaan ilaahay samada ka soo waraabin ay dha maaragtay wixii soo soo aana sheegi karin laakiin ay dhacdo hadday intaas biyo la-aan ku gaaraan wax badan oo maantay rajo laga qabaa in laga rajo dhigayo oo oo naf ah waxaan leeyahay marka maamulka degmada cadaado uu ugu horeyn meeshaas ha fiiriyaan waxa ay u heli karaan oo gargaar ah oo biyo ah oo maaragtay ka maamul ahaan ay awoodaan iyo waxay ay ku dhawaaqi karaan ha sameeyaan oo meeshaas biyo dhaamis iyo waxa kala gaaraan hay-adaha maaragtay gargaarkana waxaan leeyahay ilaahay baa gargaaran laakiin qaybta kaalinta aad ku aadansiin oo deeqdaynta bini aadamka maantay meeshii loogu baahida badnaa ama maaragtay me adugu mar waxaa jirta wax wmar deegaan dhan uu ku noolaa haddaad bixido ducadana midhaas daqana sarika aa jireen ka yihiin laakiin aysan gelin suurid badan iyo maaragtay waxaan helnaa badan aysan lahayn maanta waxaan qabaa konton fuuso biyaah maalin haddii la geeyo maalintii maalin shan boqol la geeyo ka maaragtay ay ka xiisa badan taha jirta maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar ku qaaday dada shacab ah oo ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay kooxo hubaysan ayaa waxay weerar ay ku qaadeen dad shacab ah ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maleeshiyaadka waxweerare ayaa waxaa la sheegay inay ka tirsanyiin ciidanka maamulka puntland waxayna weerareen qoys ay ku sugnaayeen haween iyo carruur mid ka mid a dadka deegaanka la weeray oo la hadla raad iyo xadaado ayaa wuxuu sharaxay qaabka wax u dhaceen wuxuuna sheegay weerarkaas uu sabay dhimasho xoolo badan laakiin aysan jirin wax khasaaraha kale u geystay weerarkaasi weerarkan ayuu sheegay in salka ku haya anaa qabiil oo muddanka u dambeynay ka taagneed qaybo ka mid ah bariga gobolka mudug puntland ka tirsan puntland maleesiyan maleesiyan puntland ka tirsan waa dhees gaadiyaao reer galmudug waa soo weeraray soora xoolaha ku laabay xoolo door oo cari ahaa ku laabay waa meel baalxayeysiga kontan iyo sideed kilomitir oo dhinaca cadaalada qoraha ka soo baxday ka jira waxaa la yidhahdaa sila saalax dheere dadkas maleesiyaadka maaragtay dagaalada maaragtaysiisayoosireedka ay ka dhexeeyeen bay ahaayeen ma shacab iyo dad shacaba oo muxiya reer reer degan oo maaragtay xaas dad xaasa iyo ilmo yaryar oo ilmo ugu reeya wiil yar oo afar iyo toban jira iyo gabdho yaryar iyo hooyadeed iyo dad noocaasa ahaayeen reerkaa lasoo weeday waa reer beermiyii meeshaa lagaa ciidan ka dhigama dad beermiyii waa deganoo dadkaasa reer miyigaa siday ku lahay haddii reerka minsoobo iyo haddii maaragtay minsoobo waxaa la deesanaya waa inuu hogsoogaa haddana waa dadka kale oo maro saar waa sheegaya xoolaha iyo waxaas waa kaga dhintaan waxa weeye nin baxsada intii noqon lahaa waxa lagu dhigataa noqotaa caruur dhigataa noqotoo kale taliyo cusub ayaa loo magacaabay taliska howlgalka maraykanka ee africom cawil ciise indhacadde ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho golaha sanadka ee dalka maraykanka ayaa waxa ay meel mariyeen magacaabista taliyaha cusub ee howlgalka maraykanka ee qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo africon oo uu hogaamin doono generaal stephen james townson taliyahan cusub ayaa waxa uu bedeli doonaa taliyihii hore ee ciidanka maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika generaal thomas david kaas oo xilka hayay tan iyo sanadkii islamarkaana howlgallo qorshaysan ka fuliyey qaybo badan oo ka mida soomaaliya ansixinta taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo soo gaabiyey magacooda africon ayaa timid kadib markii guddiga golaha sanadka u qaabilsan howlgallada ciidamada ay sagaal iyo tobankii bishii maaj ee sanadkan ay soo gudbiyeen tala soo jeedin ah in generaal stephen james uu noqdo taliyaha cusub ee ciidamada ka howlgalaha qaaradda afrika ee maraykanku uu leeyahay taliyahan cusub ayaa noqonaya taliyihii shanaad ee madax ka noqda howlgalka maraykanka ee africon loo soo gaabiyey magaciisa waxa uuna tan iyo bishii maaj ee sanadkii tagay ee uu ahaa taliyaha taliska tababarka ciidamada maraykanka iyo siyaasadda guud waxa uuna waxa uuna dhowaanahan u xil saarnaa dagaalka ay ciidanka maraykanka iyo xulafadooda ay kula jireen kooxda daacish isaga oo kasoo howlgalay dalalka ciraaq iyo syriya generaal stephen james oo ah konton iyo sagaal sano jir ayaa hooyadiis waxay u dhalatay dalka jarmalka aabihiisna waxaa u dhashay dalka afghanistan waxaa la filayaa inuu hogaanka u qabto ciidamada maraykanka ee ka howlgala qaaradda afrika kuwaas oo dagaal culus kula jira kooxaha al-shabaab iyo daacish islamarkaana taageera ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo fuliyo weeraro qorshaysan oo ay ku bartilmaameysadaan al-shabaab iyo daacish sidoo kalena tababaro muhiima siiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta sida gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee danab cawil ciise indhacadde radio cadaado muqdisho maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu wareejiyey qalab loogu talagalay dhismaha wadada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha bashiir cabdulle cusmaan ayaa warkana ka soo diray gobolka hiiraan dhismaha wadada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha oo ay iska kaashanayaan wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka hirshabelle iyo amisom ayaa bilowday waxaana qalab loogu talagalay in lagu dhiso wadadaasi lagu wareejiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan oo ka hadlay ayaa sheegay in dayactir ay ku sameyn doonaan wadada u dhexaysa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha waxaan hadduu ilaaha yidhaahdo laga shaqayn doonaa geedaha faraha badan ee waddada hareeraheeda ku yaal si waddada maaragtay amnigeeda iyo quruxdeeda waddada ay usoo baxaan dadkuna ay maaragtay geedaha dhibaatada ku haaya meesha looga nadiifiyo ayay maaragtay qalabkan nagu caawiyeen aad iyo aadaana maaragtay uga mahad celihaynaa garab istaagga ay nagu garab istaageen maadaama qalabkii dadweynaha oo aan heli jirnoo kaleento ay niman cadow ay maaragtay u hanjabeen sidaasna ay maaragtay inay shaqeeyaan ay ugu suurtageli weysay cadowga waxaan u sheegaynaa inaanan maaragtay soomaalidu waxay tidhaa inqiraadax lagu mehetiyo waxaan haysanaan ku tashaynaa wax aan qabsanayna waa qabsaynaa wasiiru duulaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee maamulka hirshabelle yaasiin axmed maxamuud oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay u leedahay dhismahan isku xira eerboorka ee jowhar iyo magaalada runtii waad aragteen markii eerboorka hay-ad ama madax kale marti ee noo imaanayso waddadu siday u taalo waa aragteen burburka ka muuqdo marka waxaan waxaana dhibtay maxaa waaye waddadii halkii maadaama caasimaddu ay tahay in caasimaddu aan u ekaysiino caasimadaha kale ee dowlad goboleedyada nala nala midka ah ee aana u fududaan doontay isku socodka bulshada iyo maxaa waaye iyo qof walba maxaa waaye waddadan ma- maristeedii ee maxaa waaye rajaynaya inuu maro ee waana rajaynayaa maxaa waaye dhismahan inuu maxaa waaye dhismo qurux badan noqon doono haddii uu ilaah yaraa Ee, dadaallo badan aan u galnay ee, in ee, ee, amison barnaamijkan ay nagala shaqayso ee, waayo ee, amison maatay ee, eeraboorka ayadaa waxaa waaye degan oo maxaa waaye ee, shaqadeedii iyo wax wax- wax badan ka qabato marka waxaan rabnaa marka maadaama ee, maxaa waaye ee, amison ay degan tahay ee, eeraboorkii Ee, waxaan waxaa laga maarmaan noqotay in ee, isku socodka waddadana waxaa waaye ee, qayb weyn ay ka qaadato sidaasaan nagu qasabtay maxaa waaye amison inay nagala shaqayso barnaamijkan bashir cabdillah cusmaan radio cadaado bardunaan
guud ahaan dhegeystayaal waxaa caawa intaasi ku dhan warkaad kala socoteen raadiyaha cadado warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinay tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga intaa ku kulmayn ammaano allah